أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل فصل هذا كان فاصل مدوح كلا ساره في تصرف الرقيق addoonka tasarufkiisii ayuu u fasal yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximahu llahu tacaala addoonku ganacsi ma geli karaa intuu lacag qaato isagu wax ma soo iibsan karaa ama taa cagsigeeda intuu badeeco qaato badeecadaas suuqa ma geyn karaa masaladaasuu rabaa sheekhu inuu ka hadlo addoonka markii xagga sharciga laga hadlayo tasarufaadka addoonka tasarufaadka addoonku waxay u qeybsamaan ilaa saddex qaybood maa laa yanfudu walow adina lahu sayidu maa laa yanfudu walow adina lahu sayidu tasaruf aan fulaynin oona ansaxaynin xataa hadduu sayidku u fasaxo oo sayidku xataa hadduu u fasaxo waxaan addoonka ka fulaynin ama aan ka ansaxayn tasarufka noocaasi waa tasarufka xagga wilaayaadka wilaayaadka wilaayaadka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan addoonkii inuu qaali noqdo addoonkii inuu madaxweyne noqdo addoonkii inuu wasiir noqdo waxyaalahaas oo dhan wilaayaadkaasi addoonka kama ansaxayaan wain adina lahu sayiduhu xataa haddii sayidkiisa u fasaxo sayidkiisu hadduu u fasaxo uu yidhaaho waan kuu fasaxay qaali noqo waan kuu fasaxay wasiir noqo waan kuu fasaxay madaxweyne noqo ayi wilaayo kama ansaxayso addoonka wain adina lahu sayiduhu sayidkiisu haba u idmo hadduu doono qeybta labaad ee tasarufaadka cabdiga ka mida waxaa wey maa yanfudu bigayri idni sayidihi maa yanfudu bigayri idni sayidihi tasarufaad iska ansaxaya oo iska fulaya oo aan loo baahnayn sayidkiisa inuu fasax ka qaato inuu sayidkiisa uu fasax ka qaato aan loo baahnayn taasi maxaa ka mid a kaalcibaadaati waalaaq waa cibaadaadkii markuu salaadda uu tukanayo ma la dhahayo salaadda ansixiddeedu waxay ku xihan tahay in sayidkaagu uu kuu idmo markuu soomayo soonka addoonku kuma xirna idanka sayidka waa cibaadaadka o dhan sidaas waxaa la mida sidaas oo kale mas'alatu dalaaq addoonku xaaskiisa wuu furi karaa dalaaqaasina shardi ma aha inuu ka idan qaato ama uu ka fasax qaato sayidkiisa qeybta saddexaad waa qeybta sheekhu uu ka hadli doonee maa yatawaqafu calaa idni sayid maa yatawaqafu calaa idni sayidi waa wax ku xiran sayidkiisu inuu u fasaxo oo hadduu sayidkiisu uusan fasixin aan ka ansaxaynin hadduu sayidkiisu ogolaadana iska ansaxayo waa qeybta uu rabo sheekhu inuu ka hadlo waa tijaaradii iyo beeci beecii iyo ganacsigii hadduu sayidkiisu beeca iyo ganacsiga fasax u siiyo addoonka tasarufaadka tijaarada iyo beecu way ka ansaxayaan addoonka laakiin hadduu sayidkiisu u diidana kama ansaxayaan laa yasixu ma ansaxayo tasarufu alcabdi addoonka tasarufkiisii ma ansaxayo bigayri idni sayidihi sayidkiisa idankiisa la-aantiis inuu tasarufo ma ansaxayo tasarufkee loola jeedaa waa tasarufkii tijaarow ganacsi iyo beeciyo inuu ku tasarufo ma ansaxayo hadduusan sayidkiisu uusan fasax siinin fa in adina sayidkii lahu addoonka hadduu u idmo oo yidhaaho waan kuu fasaxay beeci tasarafa addoonku wuu tasarufaa bixasabi alidni idanka sayidka qadarkiisii ayuu ku tasarufaa haddii sayidkii uu u fasaxay uu yidhaaho beecii iyo tijaaradii waan kuu idmay qaabka uu ugu idmay kama gudbi karo qaabkuu ugu idmay kama gudbi karo tusaale ahaan hadduu ku yidhaaho hadduu yidhaaho sayidku waxaan tijaarada kuu fasaxay tijaaratu thiyaab dharka ganacsigiis dharkaas ganacsi noogu soo samee dharkaasaan kuu dhiibtaye ganacsi noogu soo samee hadduu yidhaaho bimacnaa waxaa weye laa yatajaawazu ilaa gayri thiyaab waxaan dhar ahayn uma tallaabi karo mana ka ansaxayo hadduu u tallaabsado hadduu yidhaha qudaaraan ganacsi samayn ama waxaan ganacsi ka samaynaa maacuun iyo alaabaan geli ma ansaxayo tasarafa bixasabi اlidni mar walba sidaas oo kale hadduu yidhaaho magaaladan muqdisho ayaan beeciyo tijaaradii kaaga fasaxay magaalo kalena uma fasaxnid tasarafa bixasabi اlidni magaalo kale kama ansaxayso magaalo kale inuu beec ka sameeyo addoonkii ma ansaxayo xagga sharciga waxaa la mid a owqaadda uu ku xadiday owqaad uu ku xadiday hadday jirto matalan wuxuu yidhi laa tashtari ilaa fii shahri ramadaan bisha ramadaan mooye wax kale wax iima soo iibin kartid aniga ramadaanka uun baan wakiilkaaga dhigtay beecii iyo tijaaradii bishii ramadaanka ka dambeysay shawaal hadduu ganacsi sameeyo ama beec uu soo sameeyo beeciisu waa baadil marka saasuu sheekhu ula jeedaa fain adina lahu sayidku hadduu u idmo tasarafa bixasabi اlidni idankaas qadarkiisa iyo nooca uu yahay kama gudbi karo walaa yamliku اlqinu addoonku waxba ma milkin karo addoonku waxba ma milkiyo walow bitamliiki sayidihi sayidkiisa milkisiintiisaba allah ka dhiga walow bitamliiki sayidihi sayidkiisa milkisiintiisiiba ha ahaadee waxba ma milkin karo addoonka walajeedada sheekha hadalkan uu ka leeyahay waxaa weye addoonku wax ma milkin karaa gurigan anigaa iskale yacnii xoolahan anigaa iskale dukaankan anigaa iskale maya hal shilin oo addoonku uu milkin karo ma jirto walow bitamliiki sayidihi sayidkiisa milkisiintiisaba ha ahaadoo sayidkiisu haba yihaaho hadduu doono xoolahan intaasoo arya anaa ku milki siiyey hadduu yidhaha xataa ma ansaxayo liannahu qof asaga la milkiyey waxba ma milkin karo almamluuk laa yamlik ruux asagii la leeyahay wax ma milkin karo asagiiyaaba mamluuga almamluuku almamluuk laa yamliku ruux asaga la leeyahay asagu waxna ma sii milkin karo isagiiyaaba mamluuga oo la haystaawo faslun adakani faasilun mid wax kala saaro wey fi salam wuxuu u fasal yahay salamka beeca la yidhaaho ayuu u fasal yahay salamkan ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye waa baycu mawsuufin fi dima bibedelin yajibu tacjiiluhu salam waxaa la yidhaahaa baycu mawsuufin fi dimati wax qofka loo tilmaamay oo la yidhi anigaa ballan qaaday shaygaa tilmaanta inaan kuugu keenayo in la kala beecsadaa salam leeyahy waa waxaadan arkaynin laakiin lagu tilmaamay inaad iibsato bibedelin waxaana la bixinahayaa bedel lacag iyo wixii la mid ah ayuu qofku bixina yajibu tacjiiluhu bedelkaas in la soo dedejiyana waa waajib beeca kale anwaacda beeca wuxuu ku khilaafsan yahay salamka in lacagta la hormariyo waa waajib masalatu salam masalatu salam lanna waxaa weye laba deyn layskuma darsanayo badeecadiiyaa deyna oo inta la tilmaamo la leeyahay wakhtigaa iyo bishaasaan kuu keeni dee badeecadii hadday deyn tahay lacagtii waa in la hormariyo lacagtii waa in la hormariyo waa salamka shuruuddiisa ayay ka mid tahay marka tusaale ahaan qofkan aad u tegiy waxaad leedahay waxaan doonayaa neef ari ah ayaan kaa rabaa oo tilmaamihiisu saas iyo saas iyo sidaa ay yihiin lacagtiina waan kuu hormariyey ra-sulmaalkii boqolkii doolarna waa kana salam kaasaa la yidhaha salam ayaa la wayasixu salamu salamku wuu ansaxaa fii maa iyoladii kii ayuu salamku ku ansaxaa yasixu fiihi maaga dhexdiisa albaycu beecu wax kasta uu ku ansaxo salamkuna waa ku ansaxaa لأن السلم نوع من البيع لأنه سلمku waa بeeca nooع ka mida wixii marka beecba ku ansixi jiray slمkuna waa ku ansx ويصح slm slمku uu ku ansaxaa bima ladii ki ayuu ku ansaxaa yaصixu فiihi maaga albaycu beecu wuxuu ku ansixi jiray isaguna waa ku ansaxaa لأnnahu نowع min الbeec لأnnahu nooع beeca ka mida bshuruudi lakin shuruud ayuu slمku ku ansaxaa slمku shuruud gaara ayuu asagu iska leeyahay oo beecii caadiga ahaa wuxuu uga duwan yahay shuruud gaara leanna waxaa weeye waxaani wax la arkay ma aha waxaan la arkin ayaa la kala iibsanahay yacnii qofkan lacagta wata wax uusan isagu arkin ayuu qofkan ka iibsanaya loo tilmaamay oo layidhi tilmaamtaha tilmaamaha tilmaamta ayaan kugu keeni alawalu shardiga ugu horeeya qabdu ra'silmaal ra'sulmaalka gacan ku dhigistiisiiu في المجلس مجلسka lagu heshiinayo fadhiga lagu heshiinayo dhexdiisa waa in ra-sulmaalka gacanta lagu dhigo ra-sulmaal maxaa loola jeedaa waa lacagta wa lagu kala iibsanayey lacagta wax lagu kala iibsanayo horta ninkani waa inuu bixiyo kanina waa inuu lacagta istilaam ku sameeyo oo uu qibdoodo lacagta in la qibdoodo waa shardi الثاني shardiga labaad yaعnي shardigaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha uu beeca anwaacdiisa kale uu salamku uga duwan yahay ayay ka mid tahay leannahu buyuucdii aanu soo maraynay shardi ma ahayn in lacagta majliska lagu qibdo beeca caadiga ah shardi ma aha oon soo qaadanay wayasixu lbaycu beecu wuxuu ku ansixi jiray biajalin wa biduuni ajal inta waa ku ansaxaa lacag la muddeeyey iyo lacag aan muddo ahayn oo hadda isii ah labadaba isaga ansaxaa beeca caadiga ah laakiin salamku kuma ansaxayo lacag la muddeynayo waxaa shardi ah in majliska lacagtii in lagu qibdo aلthaani shardiga labaad kownu اlmuslami fiihi kownu اlmuslami midka la hormarinayo fiihi bisababihi shayga sababtiisa lacagta loo hormarinayo waa alaabtii la rabaye fi dimati qofka qoortiisa iyo deynkiisa waa inuu ahaado neefkii asaga sababtiisa lacagta loo bixiyey neefkaasi waa inuu deyn noqdo asagu waxaa deyn ka noqonaya waa neefkii waa alaabtii laakiin ra-sulmaalka waa in meesha lagu kala qaato waxa la tiltilmaamayo ayaa qofka dimadiisa aad ku leedahay ood leeda maalin heblo ii keen neef sidaa u yaalla oo da-daasi jira oo intaasoo cayila qaba oo sidaasu soosa oo ariga maaragta gobolladaas ah gobolladu way kala xoogaa ariga duwan yihiin ariga noocaasan ka rabaa gobolkaas intaasoo tilmaamo neefkaale ayaan kaa doonahayaa marka midkaa muslamu fiihiyaa la yidhi muslamu fiihigu waa inuu dimo noqdo dimo waa in qofka qoortiisa lagu yeesho الثالث شharدiga سدexaad بياaن محل تسليم dhiibidda محلkeeda محلkaas cadayntiisa محلka neefka تusaale ahaan neef un baan isaga soo qaadanaynaa miثaale neefka meesha lagugu keenayo waa in la caddeeyo ma gurigaa lagugu keeni ma suuqaa lagugu keeni meel un caddee yaعni shuruudday ka mid tahay in laisla yaqaano oo labada qof oo salamka gelaya beeca salamka gelaya waa inay labadooduba ay caddeeyaan meesha lagu istilaamayo ama lagula kala wareegayo neefkii ama shaygii kaloo badeecada ahaa athaaliثu shardiga saddexaad bayaanu maxali tasliimi dhiibidda booskeeda booskaa caddayntiisa in kaana almuslamu fiihi in kaana hadduu yahay almuslamu fiihi shayga sababtiisa wax loo hormarinayo muؤjalan mid la mudeeyo oo wakti loo qabtay hadduu yahay haddii shaygii wakti loo de haddaan wakti loo qaban oo laleeyahay haddan guriga neefka kaaga soo qabanayo taas waa gooni xalu tasliimi uma baahno neefkii xeradan uu ku jiraa ama gurigii uu ku jiraa haddii la yidhaaho dee uma baahno maxalu tasliim in la caddeeyo oo la yidhaha xaggee kugu keena laakiin wixii haddii la mudeynayo laleeyahay bil hebelaan neefkii kuu keeni meeshaad igu keenayso caddee waa in la yidhaha haddii wuxuu neefku wax deyn oo la mudeeyey u yahay maxaa baxay hadduusan muajal ahayn muajal hadduusan ahaynoo neefka aad tilmaantay waaba kanaa xeradan uu iigu jiraa hadday tahay dee xerada ka soo qabo wey marka walixamlihi xamli almuslami fiihi shaygaas la kala iibsanayo soo xambaaridiisana mu'natun qarash uu u sugnaaday haddii shayga keenidda meesha la keenayo qarash uu ku baxayo waa in la caddeeyo meesha la keenayo shayga keenidda meesha la keenayo hadduu qarash u baahan yahay isagiina shay la muddeeyey uu yahay waa in la caddeeyo meesha lagu keenayo ow amase qarash uma baahnee kaana almowdicu booska heshiisku ku dhacay meesha lagu heshiiyaa waxay noqotay oo lagu wada hadlay laa yasluxu mowdican u suubanay inuu noqday litasliimi wax isugu dhiibid shay aan wax la isugu dhiibi karin ayuu noqday meesha hesiis heshiisku ka dhacay wadaalika kalmafaasati bahgooyadii oo kale meel bahgooyahoo aan shaygii laysugu dhiibi karin ayaa heshiisku ka dhex dhacay de haddii meeshu meel bahgooye ah oo shaygii laysugu dhiibi karin uu yahay oo laga baqayo meesha bahgooyada ah waa in la caddeeyo meesha laysugu keeni doono shayga meeshani meel bahgooyaa weeye waxba kuma kala qaadan karnee waa in maalin hible iyo meesha fulaan la yihaah waa inaad shaygii iigu keento الرaaبiعu شhardiga afraad alcilmu ogaal weeye biاlأjali muddada waa in laysla ogyahay muddada muddada shayga la keenayo waa in laysla ogyahay in kaana hadduu yahay muslamu fiihiga muslamu fiihi waa badeecada qofka laga sugayo badeecada nafteeda muslamu fiihi la in kaana hadduu yahay muslamu fiihiga badeecada la tilmaamay hadduu yahay mu-ajalan badeeco la muddeeyey hadday tahay haddii badeecada wakti loo qabtoo la yidhi bilhibla ayaan kuu keeni badeecadii aad tilmaamatay dee waa in muddada la sheego muddada waa in la ogyahay haddii wuxuu wax la muddeeyey ay yihiin muddada ha la caddeeyo ma bil ka bacdiya sanad ka bacdi miya laba maalmood ka bacdi miya waa in muddada laisla ogyahay alkhaamisu shardiga shanaad an yakuuna waa inuu ahaado shayga shayga la tilmaamay oo muslamu fiihiga ah maqduuran mid la awoodo shay la awoodo oo la keeni karo waa inuu yahay calaa tasliimihi shaygaas dhiibiddiisa iyo gacangelintiisa in qofka loo gacangeliyo waa in la awoodo cinda xuluulihi xuluuli almuslami fiihi shaygii la tilmaamay oo muslamu fiihiga ahaa xaaloobiddiisa agtiisa markii wakhtigiisii la gaaro waa inaad dhiibi karto od awood u leedahay inaad dhiibto waxaa kaloo shardi ah qofkan ku yidhi alaab tilmaanteeda saas iyo sidaas ay tahay aan kuu keeni bisha ramadaanaana kuu keeni tusaale ahaan hadduu yidhaaho waa inuu bishii ramadaan oo wakhtigii la gaaray uu awood u leeyahay alaabtii inuu keeno laakiin alaabta haddaysan bahaynba alaab bisha ramadaanba aan la helayn hadday tahay wax macduuma oo ramadaankaba aan la helayn hadduu yahay de ma ansaxayo beeca salamka beeca salamka markaa ma ansaxayo asaadisu shardiga lixaad an yakuuna almuslamu fiihi bisababihi shayga sababtiisa lacagta loo hormariyey waa inuu yahay macruufa almiqdaari shay qadarka uu la egyahay la yaqaano qadarka uu la egyahay waa in la yaqaano maxaa lagu oqoonsan karaa qadarka uu la egyahay bilwasni miisaan waa in lagu yaqaano ow amase bihi bilwasni ama miisaankaas awilkeyli ama miisaan ama beeg waa in lagu yaqaano aw idarci ama dhudhumin dhudhumin waa in lagu yaqaano sida booskii oo la cabirayey oo kale ama haddii kale dharkii oo la dhudhuminayey oo kale aw ilcaddi ama waa in tiro lagu yaqaano qadarkiisa wax uun waa in lagu yaqaano shayga muslamu fiihiga oo isaga sababtiisa lacagta loo hormariyey waxaa shardiya in inta uu la egyahay qadarka uu la egyahay waa in la yaqaano maxaa lagu oqoonsan karaa ashyaadan sheekhu sheegay ayaa shayga qadarkiisa lagu oqoonsan karaa waxaa lagu oqoonsan karaa bilwasni miisaan waa lagu oqoonsan karaa hadduu shaygu yahay shay la miisaamo shay la miisaamo hadduu yahay xataa shardi ma aho shay yacni la miisaamo shaygu hadduusan ahayn oo la beego iyagu way ku heshiin karaan miisaan aan ka dhigano cagsigana waa sidoo kale shaygii la miisaami jirana waa ku heshiin karaan beeg aan u bedelanno masalatu salam saasay uga bedelan tahay baaburiba markaanu joogno baaburiba waxaanu soo qaadanay shayga sharcigu uu makiil ka dhigay waa in beeg laga dhigo shayga sharcigu miisaan ka dhigana waa in miisaan la saaro saasaan baaburiba kusoo qaadana laakiin baabka salamku uu khilaafsan yahayo shaygii la beegi la miisaami jiray maalan beriiskii oo kale tusaale ahaan beriiska beriiska innaga waxaan u badan nahay in la miisaamo oo laba kiilo beriisa iyo la yidhaho way bedeli karaan muslamu fiihi hadduu yahay shaygu shay muslamu fiihi hadduu yahay oo baabusalam uu yahay warberiiskii sida caadiga ah la miisaami jiray anigu miisaankaama rabee toban koonboo beriis oo noociisi saasi sidaa u eg ayaan bishayb la kaa raba baabu riba unbaa makiilka ama wasniga uu waajib yahay amaa baabusalam wixii la miisaami jiray beeg way ku heshiin karaan wixii la beegi jirana miisaan way ku heshiin karaan liannahu baabusalam ulajeedada laga leeyahay maxay tahay macrifatu lmiqdaar in qadarka un la yaqaano bis qadarkana maxaa lagu oqoon karaa miisaanna waa lagu oqoon karaa beegna waa lagu oqoon karaa marka shardi ma ahan baabusalam in la joogo wixii sharcigu miisaan ka dhigay in miisaan laga dhigo wixii beeg uu ka dhigana in beeg loo tixraaco shardi maa waa la bedeli karaa baabusalam marka la joogo asaadisu shardiga lixaad an yakuuna almuslamu fiihi ay bisababihi shayga sababtiisa lacagta loo hormarinayo macruufa almiqdaari qadarkiisa mid la yaqaano waa inuu yahay bilwasni miisaan waa in lagu yaqaano ow amase bihi bilwasni wasniga awilkay muxuu sidaan ula jeedaa habka uu cabiray sheekh bilwasni awilkayl bilwasni awilkayl waa in lagu yaqaan wuxuu ula jeedaa bimacnaa laa yatacayanu waa masaladii haddaanu sheegayna laa yatacayanu اlkaylu beegu waajib ma aha fi lmakiil shaygii la beegi jiray inay beeg ku heshiiyaan waajib ma aha maxay samayn karaan shaygii la beegi jiray ayay heshiiska waxay u bedeli karaan miisaan ugu keen baabusalam haddii la joogo saas saasuu ula jeedaa marka ow amase bihi bilwasni miisaanka aw ilkayli ama beeg wixii ay doonaan shaygii beegga ahayna miisaanay u bedelan karaan shaygii la miisaami jirana beeg ayay u bedelan karaan awidarci ama dhudhumin waa in shayga lagu yaqaano qadarka uu leegyahay la dhudhumiyo hadduu yahay ashyaada la dhudhumiyo ashyaada la dhudhumiyo sida dharkii oo kale boosaskii oo kale hadduu shaygu yahay aw ilcaddi ama tirin waa in lagu yaqaano hadduu yahay ashyaada la tiriyo sida qarihii oo kale iyo qarihii oo kale marka la tirinayo toban yacni qara'a ama neefafkii xoolaha ahaa toban neef oo geela toban neef oo ariya ashyaada la tirinayo hadduu yahana waa in tirada la sheego asaabicu shardiga toddobaad an yakuuna waa inuu yahay shayga muslamu fiihiga ah oo beeca salamka lagu kala gelayo macluuma alawsaafi tilmaamihiisana waa in la yaqaano waa inuusan iska dhihin uun neef ariya neef ariyahan salam ku galay waa inuusan iska dhihin kali neef ari waa badan yahay waa kala lacag badan yahay waa kala buuran yahay waa kala da' badan yahay waa in la caddeeyo tilmaamaha in la caddeeyo an yakuuna waa inuu noqdo shayga muslamu fiihiga ah macluuma alawsaafi mid tilmaamihiisa la og yahay waa inuu ahaado allatii tilmaamahaasoo laa yutasaamaxu aan la cafin bitarkihaa tilmaamaha ka tegiddeeda aysan dadku isku cafin wixii la isku cafin karo waa gooni laakiin tilmaamaha dadku ay aada ugu xisaabtamaan waa in la sheego tilmaamaha aada loogu xisaabtamo maxaa ka mid a neefku inuu buuran yahay inu caatiya aad iyo dadku farqi weyn u dhexeeya taas waa lagu xisaaba lama cafiyo kaas qofkii neef buuran kaa rabay neef lafalafa haddaad u keentid waa lagu xisaabtama laisma cafiyo taas or neef buurana aniga kuula xisaabtamay neef buurana aniga kuu diray maxay tahay waxaan lafalafaha ah haday keentay marka sheekhu taasuu ula jeedaaho tilmaamaha dadku aysan isku cafin oo dadku aysan tanaasul ka samaynin waa in la qeexo tilmaamahaan tanaasul laga samaynin in la qeexo wixii laga tanaasulo qeexidda waa laga dhaafi karaa tilmaamaha dadku ay iska cafiyaan oo dheg aysan jalaq u siin dee inan la caddeeyo taasi waajib ma aha laakiin tilmaamaha aan musaamaxada iyo cafiga dadku aysan gelin oy ku xisaabtamaan waa in la caddeeyo asaabicu shardiga toddobaad an yakuuna waa inuu noqdo muslamu fiihigu macluuma alawsaafi tilmaamihiisa mid la og yahay waa inuu ahaado allatii tilmaamahaasoo laa yutasaamaxu aan la cafin bitarkihaa tarki alawsaaf tilmaamahaas ka tegiddeeda aan la cafin tilmaamihii raba marka tusaale inuu ka bixiyo sheekhu wuxuu ku yidhi faidaa aslama hadduu lacag hormariyo fi raqiiqi bisababi raqiiq addoon sababtiisa hadduu lacagtii u hormarsado uu yidhaaho addoonkaa ii keen yadkuru waa inuu sheego nowcahu nowca raqiiq addoonka nooca uu yahay addoomadu waa anwaac nooca uu yahay waa inuu sheego wa sinfahu sinfa raqiiq addoonka noociisa waa inuu sheego annowcu wasinfu bimacna waaxid taasku macno weeye addoonka nooca uu yahay addoonku ma addoon ruumiya miya addoon xabashiya miya addoon cajamiya miya addoon carabiya miya oo carabta ka soo jeeda muxuu yahay noociisu waa inuu sheego wadukuurata wadukuurata raqiiqi adoon addoonka ninnimadiisana waa inuu caddeeyo uu sheego wa unuusatahu unuusata raqiiqi addoonka haweennimadiisana waa inuu sheego hadduu haween yahay addoonka markuu sheego nooca uu yahay waa addoon cajami ah ama waa addoon caraba ayaan kaa rabaa ka bacdina waa inuu yidhaaho waa addoon raga ama waa inuu yidhaho addoon haweena inuu yidhaaho wa sinahu sina raqiiqi addoonka da-diisana waa inuu sheego addoonka inuu yahay addoon waayeel ah inuu yahay addoon caruur ah inuu yahay addoon shaqayn karoo xoog leh waa inuu sheego da-diisa wa huyuubata aljaariyati gabadha oo addoonta ahoo la iibsanayana gabadhaas garoobnimadeedana waa inuu caddeeyo wa bakaarataha gabadha la iibsanayo addoonta bikradeedana waa inuu caddeeyo gabarh addoon haddii la kala iibsanayo waa inuu sheego war aniga gabadha adii keenayso addoonta ah waa gabarh aan guur soo marin oo bikra ah waa inuu ya waqadahan ka booda miya waqadahu qada alcabdi addoonka jooggiisana waa inuu sheego jooggiisa ma addoon dheera ma addoon gaabana waa inuu sheego wa huyuubata aljaariyati gabadha addoontaa garoobnimadeediina waa inuu sheego wa bakaaratahaa gabadha addoonta ah bikranimadeedana waa inuu sheego leanna waxa way kala qaalisan yihiin isku mid maaha haddii addoontu garoob tahay iyo haddii aan hore guur usoo marinoo gabar ay tahay waxa weeye waa awsaaf laa yutasaamaxu bitarkihaa waa tilmaamo aan la cafin oo dadkuna ay ku xisaabtamaan wa fi tamri timirta iyo wagayrihi gayri tamri iyo timirta gayrkeeda oo min alxubuubi xabadihii raashimaha ahaa xabadihii raashimaha haddii salamku gelayana yadkuru waa inuu sheego lownahu lowna alxabbi xabaddaas midabkeeda waa inuu sheego ama lowna tamri u celi timirta lownahu lowna tamri timirtaa midabkeeda waa inuu sheego wa nowcahu nowca tamri timirtaa nooceeda waa inuu sheego wa beladahu beleda tamri timirtaa beledkeedana waa inuu sheego wa siqara alxabati xabaddu xabad yar inay tahay xabadda yaraanteeda waa inuu sheego wa kibarahaa kibara alxabati xabadda weyninkeeda xabad weyn hadduu rabana waa inuu sheego wa cadqahu cadqa alxabbi xabadda qadiimnimadeeda waa inuu sheego timir hore u soo go-day oo shan sano ka hor soo go-day hadduu rabo waa inuu sheego wa xadaatata wa xadaatata alxabb xadaatata tamri timirtaas yacnii jileeceedana waa inuu sheego cusaybkeeda cusaybkeeda cusaybkeedana waa inuu sheego timir hadda soo go-day oo cusub inay tahay waa inuu sheego wa kownahu kowna tamri timirta ahaanshadeedana waa inuu sheego masqiyan mid la waraabiyey inuu yahay aw gayrahu gayra almasqiyi ama mid la waraabiyey gayrkiis inuu yahay waa inuu sheego intaasoo tilmaamaha waa inuu dhambo in la caddeeyo leanna wixii wax la arkayo loo jeedo ma aha maadaama waxa la kala iibsanayo wax indhuhu ay qabanayaan hadda uusan ahayn waa in aada loo tifaftiro kaannaka tushaahiduhu adigoo arkayoo kale waa in shaygii laga dhigo sida loo tilmaamayo waa sidaas waa sidaas waa sidaa waa sidaas sida loo leeyahay waa in laga dhigo kaannaka tushaahiduhu adigoo arkaya oo kale wa fi tamri wagayrihi timirta iyo gayrkeeda oo min alxubuubi xabadihii kaleo raashinkii la cunayay yadkuru wuxuu sheegi lownahu lowna tamri timirta midabkeeda waa inuu sheego waa midabyo fara badan tahay mid aada madow u ahaa jira mid guduud zaa'id ahaa jira waa inuu sheego wa nowcahu nowca tamri timirta nooceedana waa inuu sheego anwaac badan tahay wa beladahu beleda tamri timirta beledka ay ka soo go-dana waa beledkee midda lagaaga keenayo waa inuu sheego wa siqara alxabati xabadda yaraanteeda waa inuu sheego wa kibarahaa kibara alxabati xabadda weyninkeeda waa inuu sheego raashinkii oo kale yacnii raashinku waa kale waaweyn yahay waa kale yaryar yahay galley yaryarahaa jirta galley waaweynaa jirta oo aada u waaweyn mid dhexdhexaadaa jirta waa inuu sheego galley kaliya uusan dhihin galley kaliya inuu yidhaaho ma aha wa cidqahu cidqa atamri timirta qadiimnimadeeda iyo wa xadaatatahu iyo cusaybkeedana waa inuu sheego timirtani ma timir shan sano ka hor soo go-daya mise sanadkan middii soo go-day wey midda aada rabtid waa in loo la caddeeyo wa kownahu kowna tamri timirka ahaanshadiisana waa inuu caddeeyo sheego masqiyan mid la waraabiyo inuu mid la waraabiyo maxaa loola jeedaa yacni biduulaabin wa naxwihi wadaan iyo dhaan iyo rati iyo beer lagu waraabiyey miyaa timirta oo saa ku baxday aw gayrahu gayra almasqiyi biduulaab ama wadaan iyo midaan lagu waraabin inay tahay oo roobkaa ku cabtay laga kala fiican yihin beertu markii qarash iyo wadaan iyo rati iyo lagu waraabiyo iyo beertu markii ay yani roob weyn uu ku do-o roobkaas ilaahay subxaanahu watacaala uu keeno ay ku cabto ay kala fiican tahay roobka fiican aaday u bixi wey timir cajaa'ib lahoo macaan badan oo qurux badan ayay beertu noqoneen haddii roobka ay ku cabto marka waa inuu caddeeyo war beertu maxay ku cabtay beerta timirta aad iga keenayso maxay ku cabtay athaaminu shardiga sideedaad macrifatu lmutacaaqidayn labada heshiiska wada gelaya oqoontooda wey asifaati tilmaamaha waa inay yaqaanin tilmaamo iska sheeg sheeg maahane tilmaamaha waa inay isla yaqaanin timirtii markay tilmaamayaan oo laleeyahay timirta waa inay nooceedu sidaas noqoto beledkeedu waa inuu sidaa noqdo waa in maaragta nooca ay noqoto waxa lagu hadlayo luqadda nooca lagu hadlayo waa inay isla fahamsan yihiin laakiin qof aanba timirtii kale oqoonba midaan timirtii kale oqoon hadduu salamka timirtii ku galo oo haddii loo tilmaamo uu yidhah warsee u egtahay ma aqaano hadduu yidhaaho qofkaasoo kale salamka kama ansaxayo waxaa taqaano oo sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa aada garan karto ayaa salamku ka ansixi salamku ansaxayo haddii kale muxuu noqonaa beec majhuul wax jaahil oo aadan garanayn indhahaagiina wixii ma arkayaan haddii lagu tilmaamona tilmaamihii ma fahmaysa beec majhuul waa ansaxayo athaaminu midka sideedaad macrifatu mutacaaqideyn labada heshiiska wada gelaya oqoontooda weeye asifaati shayga la tilmaamayo tilmaamihiisa waa inay isla yaqaanaan maca cadlayni laba caadil micigooda waa inay la yaqaanaan caadilaynkaasoo aakharayni ee kale maxaa loola jeedaa laba caadiloo kalena waa inay tilmaamaha yaqaanaan yacni sheekha ulama jeedo shardina ma aha markii heshiiska salamka la gelayo oo wax la tilmaamayo laleeyahay shay tilmaamihiisu sidaa iyo sidaa ay yihiin ii keen marka laleeyahay war markhaati aan samaynoo laba caadil aan u yeeranno saas loolama jeedo masalada masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan markay timirta isla tilmaamayaan ooy leeyihiin timirtani nooca barniga ah nooc waxaa jira barni la yidhah nooc waxaa la jira cajwe la yidhaah nooc cajwe la yidhaaho ayaa jirta nooc waxaa jira qaxdaaniye la yidhaaho waa anwaac badan tahay timirta anwaacdeeda tusaale ahaan markay isku dirayaan timirta cajwada la yidhaah war aniga timirta cajwada toban kiilo ayaan kaa rabaa bishaas inaad ii keentid markuu leeyahay timir cajwaa magaalada laba qof oo caadiliin ah oo ereyga cajwo fahmi kara waa ina magaalada joogaan saasa masalada loola jeeda ma fahamteen soo ma laakiin ulajeedadu ma ahan marka salamka la gelayo laba caadil ah nala ogaadaan salamka masalada saa loolama jeedo sifaadkan aanu sheegayno laba caadil ah ka markhaati kacaan masalada loolama jeedo masalada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye tusaale ahaan markii ay gelayaan timirta cajwada ah hadday salamka ku gelayaan labadooda horta cajwada waa inay yaqaanaan oo heshiiska gelaya waxaa kaloo soo haray magaalada muqdisho tusaale ahaan laba qof ugu yaraan oo cajwo waxa la yidhaha fahamsanna waa inay jiraan leanna waxa weye labadaas qof faa'iidada ay noo leeyihiin maxay tahy labadan qof oo iyaga ka baxsan waa inay sifaadka yaqaanaan faa'iidada ay noo leedahay waxaa weeye hadhow nimankani hadday iskhilaafaan oo yidhaahaan cajwo weeye iyo ma ahan cajwo waa in marjic la helo marjic waa in la helo laba qofoo magaalada taqaanoo la yidhaaho war nimankana way iskhilaafeenoo ninkana wuxuu leeyahay timirta aad ii dirtay oo cajwada ma ahan kanna wuxuu leeyahay waa iyadii wax marjica magaalada sifaadka yaqaano waa inay degan yihiin ayaa loola jeedaa masalada sidaas wuxuu ku yidhi marka sheekhu macrifatu lmutacaaqideyn labada heshiiska gelaya baraoqoontoodii woy asifaati tilmaamaha waa inay yaqaanaan maca cadlayni aakharayn laba cadli oo kalena waa inay sifaadkan ay yaqaanaan iyaguna oo magaalada ay joogaan walaa yajuusu ma bannaana an yustabdela in laga bedel qaato can ilmuslami fiihi shaygii muslamu fiihiga ahaa waa alaabtii la rabay alaabtii la tilmaamay weye iyo walmabiici shaygii la kala iibsaday mabiicaa sheekhu wuxuu ula jeedaa mabiic fi dimmati ayuu ula jeedaa beec kasta oo tilmaama salamka kaliya ma aha beec kasta oo laysku tilmaamay oon la arkayn ma bannaana in la bedel qaato gayru nawcihi muslamu fiihigaas noociisa nooca gayrkiis in la bedel qaato ma bannaana wadaalika ka tamrin timirtii oo laga bedel qaadanayay canfu dabin timirkaasoo almustabdeli laga bedel qaadanayay timirkaasoo mustabdelin laga bedel qaadanayo canfu dabin rudabka xaggiisa laga bedel qaadanayo ma banaana salamka kuma banaana wuxuu ku leeyahay sheekhu mas'alada salamka waxyaalaha masaa'ilka kale ay uga duwan tahay waxaa ka mid a shaygii la tilmaamay oo tilmaamihii faraha badnaa oo aanu soo sheegnay lagu tilmaamay in wax kale qofku uu ku soo bedelo wax kale inuu ku soo bedelo ma banaano leannahu xadiis waxaa ku soo arooray daara qudni uu warinayo oo nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi man aslafa fii shayin falaa yaأkud ila ma aslafa fiihi aw ra'sa maalihi nabigu salى اllahu عalayh wasalam wuxuu yihi man aslafa fii shayin qofkii shay u gala mas'alada salamka salamka qofkii shay u gala oo yidhaah lacagtan aan kuusoo hormariyey shay tilmaamaha tilmaamaha le ii ken yidhaaha falaa yaأkud yuusan qaadanin ilaa maa aslafa fiihi wixii uu salamka ku galay mooye wax kale yuusan qaadan uu yihi nabigu salى اllahu alayh wasalam sidaas awgeed marka muslamu fiihiga lama bedeli karo muslamu fiihi lama bedeli karo xadiis daara qudni uu wariyey ayaa nabigu ku diiday salى اllahu alayh wasalam muslamu fiihi lama bedeli karo wuxuu ku yihi sheekhu laa yajuusu ma banaana an yusabdela in la bedel qaato can ilmuslami fiihi shaygii muslamu fiihigaayoo la tilmaamay iyo walmabiici walmabiici muxuu la jeedaa mabiic fi dimati wa shay kastoo tilmaan lagu wada gatay w shay kastoo tilmaan lagu gatay hayru nawcihi shaygaa muslamu fiihigaa noociisa noocaas hayrkiis laguma bedel qaadan karo maxaa ka mid ah wadaalika ka tamrin timir oo kale tamrigaasoo mustabdelin la bedel qaato canfu dabin rudab xaggeeda looga soo bedel qaato waxaa lagu heshiiyey war rudab noociisu sidaa yahay magaaladaa ka soo go-a guduudan ama madow bilheble iyo kale isagoo timir waduu la yimid meesha rudabkiiuu soo bedelay timirii ku soo bedelay muxuu sameeyey mus yani wuxuu bedelay muslamu fiihigii ayuu soo bedelay ma banaano ma banaano muslamu fiihi in la bedelo wayajuuzu laakiin waxaa iska bannaan an yastabdila inuu bedel qaato biarda'a shay liita oo ka hooseeya min almashruudi shaygii la shardiyo shuruudda lagu wada galay wax ka liita inuu bedel qaato way bannaan tahay fi sifati tilmaantana uga liita wax tilmaanta uga liita wuu bedel qaadan karaa laakiin maxaa shardi ah in radiya hadduu raalli ku yahay mushtarigii ninkii lacagta bixiyey ninka lacagta bixiyey hadduu raalli ku noqdo way bannaanta shaygii uu tilmaantay shay xoogaa ka hooseeya xagga tilmaamaha uga liita ayaa loo keena war wax kale ma hayee shaygan qaado waxay ku xidhan tahay inuu raalli ku noqdo qofkii lacagta bixiyey qofkii lacagta bixiyey hadduu raalli ku noqdo uu yidhaaho haye dee haddii aad wax ka hooseeya aad ii keentay raalliyaan ku ahay hadduu yidhaaho waa sax hadduu diidana ma ansaxayso marka faslun adaakani faasilun mid wax kala saaro fi lqardi wuxuu u fasal yahay amaahda iyo deynka la kala qaadanayo amaahda iyo deynka la kala qaadanayo ayuu u fasal yahay wayasixu waxaa ansaxayaa qardu kulli maa shay kasta amaahdiisu way ansixi shay kasta in la kala deynsado oo la kala amaahsado way ansixi shaygaasoo yasixu salamu salamkuma uu ku ansaxo fiihi shayga dhexdiisa uu ku ansaxo wax walba oo salamkii hadda aanu soo marnay waa nooc beeca ka miduhu ahaa salamku aan soo faahfaahinay wax walba oo beeca salamka uu ku ansixi karo waa laisdeymin karaa waa lais amaahin karaa walaa budda waxaa laga maarmaan ah min aliijaabi iijaab waa laga maarmaan iyo walqabuuli aqbal waa laga maarmaan laakiin siiqo hadalah waa in la hormariyo siiqo hadalah waa shardi siiqada hadalka maxaa ka mid a qofkii lacagta ku deyminayo wuxuu ku leeyahay aqraltuka miatan waxaan ku deymiyey ogaaw boqolkani aqraltuka miatan boqolkaanaan waa iijaabkii boqolkan ayaan ku deymiyey adigana maxaad leedahay qabiltu anna waa kaa aqbalay intaasuu ku ansixi karaa walaa budda waxaa laga maarmaana min aliijaabi iijaab iyo والqabuuli aqbal laga maarmaan waay walaa yajuusu ma bannaana iqraadu jaariyatin gabadhii addoonta ahayd addoontaas amaahinteedii addoonan ku amaahiyey qof inaad tiraahid ma bannaana addoontaasoo taxilu xalaal u ah lilmuqtaridi qofkii amaahda qaadanayay addoon xalaal u ah oo la jiifan karo oo la seexan karo oo hooyadiisna aan ahayn walaashiisna aan ahayn waa addoon maaragta xalaal isaga u ah in la amaahiyo ma banaano taas ma ansaxayso lannu khatara laga baqi yaalo khatara ayaa laga baqi maala masaladan sheekhu ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weye ninaad waxaa tihi gabadhan addoonta ah waa ku amaahiyey bil soo hayso waan ku amaahiyey ha kuusoo shaqaydo bil bil soo hayso ayaa tiri ma banaano taas ma banaano in la sameeyo marba hadday xalaal u tahay qofkii muqtaridka ahaayoo amaah qaatay leanna waxaa laga baqi waxay shabihi markaas icaarat uljawaari gabdhihii in la kala caariyeysto ayay u ekaaneen mas'aladu mana banaano taas addoommadii in la kala caariyeysto ayay u ekaaneen hoo jimaac iyo lasoo seexasho maaragtay loo kala caariyeysto ayay mas'aladu shabahe ay u ekaaneen marba haddii ninkaba ay u bannaan tahay inuu jimaaco la galmoodo iyo waxyaalaha ay u bannaan tahay oo yani maxramkiisa aysan ahaynaa loola jeedaa taxilada ay xalaal u tahay waxaa loola jeedaa haddaysan maxramkiisa ahayn ama hadday maxramkiisa tahay maalan waa walaashi addoonta markaas waxa la yidhi war bil gabadhan walaasha ah kuusoo shaqayso waa ku amaahiyey ayaa la yidhi taasi saxiix lanna walaashiis mi wax ka raadin lahaa o walaashiis wax ka raadin lahaa o taas way bannaanta hadday maxramkiis tahay o walaa yajuusu ma bannaana iqraadu jaariyatin gabadhii jaariyadda amaahinteedii ma bannaana in la amaahiyo jaariyadaasoo taxilu xalaal u ah lilmuqtaridi qofka amaahda qaadanayo xalaal u ah wayaruddu qofka amaahda qaatay wuu soo celiyaa midlahu midla shayi shaygii la deymiyey isagoo kale uu soo celinaa mahalkiisii oo kale waxbaa lagu amaahiyey isagoo kale soo celi isagii naftiisii soo celi mithli waxaa la yidhaha ashyaada waxay u qaybiyaan fuqahadu mithli iyo mutaqawil mithli waxaa la yidhaha maa xasanahu kaylun oo wasnun wajaaza salamu fiihi maa xasarahu waa wixii uu soo koobi karo kaylun beeg wixii la beegto oo wasnun ama miisaanku uu soo koobi karo wajaaza salamu fiihi salamkuna uu ku bannaan yahay kaasaa waxaa la yidhaha mithli waa wixii beeg lagu kala cabirto ama miisaan lagu kala cabirto salamkuna uu ku bannaan yahay waa salamka masaladii hadda aanu soo qaadanay kaasaa waxaa la yidhaha mithli intaas wixii aan ahaynna waxaa la yidhaha wixii aan la beegin ama aan la miisaaminna maxaa la yidhaha mutaqawil mutaqawil waa wax qiimo ah mutaqawil intaas wixii aan ahayn mutaqawil baa la yidhaha marka sheekhu muxuu yidhi wayaruddu wuxuu soo celiyaa qofka amaahda iyo deynka qaatay midlahu midla shay shaygii la amaahiyey wax lamiduu soo celi maalan loor beriisa ayaa lagu amaahiyey isagiioo kale soo celi leanna waa wax la beego wax la miisaamow koombo waxaa lagu amaahiyey qamadi ah koombadii oo kale soo celi koombadii oo kale soo celi wuxuu haddaysan beec ahayn haddii hadda beecay tahay oo koombadan daynay kugu tahay waa kaa beeciye hadday tahay waa kaa waa goonitaas laakiin hadday tahay raashinkan ii ken raashinkan qaado bil ka bacdina igu soo celi isagoo kale hadday tahay waa inuu isagii soo celiyo walow sharadda hadduu shardiyo almuqrid muqridka waxaa weeye qofkii wax deyminaye kii wax deyminaya hadduu shardi ka dhigo saxiixan radda saxiixin shay saxiixa oo caafimaad qaba soo celintiisa hadduu shardi ka dhigo can mukasarin shay la jejebiyey xaggiisana saxiix in laga soo celiyo hadduu shardi ka dhigo badala deynkaasi waa bur waa deyn baatil leanna waxaa weye waa daneysta ninkuu wax ku deyminayo maahane daneysto wey ka muxuu sameynaa muxuu shardi ka dhigay lacago xilligii hore waxaa jiri jirtay loo qaybiyo sixaax iyo mukasar lacagahaasaa loola jeeda sixaax iyo mukasar way kala qaalisanaayeen lacagaha sixaaxda la yidhaha midda saxiixa sheekhu uu leeyahay lacagtaasaa qaali ahayd mukasarkuna waxa weeye waa lacagan qiimo sidaasi joogin ayay ahaan jirtay marka lacag mukasaraad intaad ka deymatay uu ku deymiyey oon qiimo lahayn ayuu wuxuu ku yidhi lacagtan mukasarkaa waan ku deymiyey bishardi inaad soo celiso lacagtii saxiix ahayd bishardi lacagtii saxiix ahayd inaad soo celiso eber wey baatil wey daynkaas leannu muxuu noqonaa ribada wuxuu noqonaa noocan la yidhaaho riba alqardi ribada la yidhaaho ribada amaahda ama deynka gasha ayuu noqona ow amase sharadda wuxuu shardiyey ziyaadatan wax ziyaada in loogu soo daro ayuu shardiyey badala iyaduna deynkaas waa deyn baatila sharciguma ogolo wuxuu yidhi boqol doolar ayaan ku deymiyey laakiin boqol iyo konton iga soo dhig boqol iyo konton iga soo dhigay badala waa nooc ribada ka mida waxaa la yidhaha riba alqardi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey inuu yidhi kulu qardin jara nafcan fahuwa baatil deyn kasta oo nafci iyo danaysi yacni loola jeedo waa baatil weyy nabigu sala allahu alayh wasalam marba haddii deynka aad ku danaysanayso waa ribo boqol doolaraan ku deymiyey toban doolar iigu soo dar labaatan doolar oo ziyaada xooga iigu soo dar eber marba haddii deynka danu ku jirto waa baatil wey deynka waxaa la doonay qofka miskiinka inaad ugu danayso laakiin haddii adigu ka danaysanaysid miskiinkii waa baatil waxaa hadda meeshan soo gelaya ziyaadada ganacsigan hadda inta badan waayahan dambe la bilaabay oo la yidhaaho ganacsigan loo yaqaan for akiska la yidhaaho ganacsiga for akiska waa baatil leanna waxaa weye for akis nidaamka uu baatilka ku yahay waxaa weye waxaad sameynaya saddex boqol ama afar boqol oo doolar ayaad ganacsi ku geli ganacsigaas waa ganacsi tijaara electroniyana waa la yidhaha tijaara electroniya waa la yidhaha tijaarat اlcumlaad waa la yidhaha for x waa la yidhaha magacyo badan uu iska leeyahay ganacsiga noocaas waxaa la sameynaya marka yacni lacag saddex boqol oo dollar ama kun dollar ayaad waxaad ku geli ganacsi ganacsigaasina wax kale ma ahan waa cumlaad la kala bedelayo sarif lacagta yuurada lacagta doolarka birta oo etoobiya riyaalka sacuudiga jinayha oo suudaan ama masar laga isticmaalo lacagahaasaa maanta o dhan sidaa u wareegay adiga waxaa ku soo gaarayana waa arqaam lambaro yani basweraa lagu siinaa baswerka markii lagu siiyo raqamaa ku soo gaaraya haddii yacni sarifkaas ribix iyo faa'iido aad ka heshay iyo haddii aad ku khasaartay niman marka waxaa jira suuqa forax ka shaqeeya oo la yidhaaho samasira samasira la yidhaho nimanka waa niman maaragtaahay qofka noocaas foraxiska gelaya dad ka faa'iido maalan saddex boqol oo dollaraad sarifka ku geli markaasa waxaa lagu leeyahay waxaa raqam lagu qori in sarifka aada ganacsiga kusoo gashay forax labaatan kun oo dollar saasaan ku ku diiwaan gelinay haye waa aniga saddex boqolaan kusoo galay labaatan kun oo dollar si aniga la igu qoray waa lagaa danaysanoo berri haddii ribix la helo ama aada faa'iido ribixaas waxaan ku leenahay yacni boqolkiiba labaatan ama boqolkiiba soddon lacagtan waa lagu deyminahay raqamkaasaa lagu qoray raqamaa lagu qoray saddex boqol oo dollaraad ku gashay laakiin waxaa lagu qoraa tusaale ahaan labaatan kun oo dollar inaad ku gashay ganacsiga forax ayaa lagu qoray kabacdi marka labaatan kun oo dollar markii sidaas lagugu qoro raqamkaas lagu siiyey waxaa imanaya macaash hadduu yimaado nimankan samaasirada waxay rabaan macaash hadduu yimaado inay bercentage marka ay kaa goostaan bercentage ay kugu leeyihin boqolkiiba labo boqolkiiba toban ayaan kaa rabnaa oo haddaan khasaarana adaa khasaaray kuleeyahay shaqo kuma lihin khasaarada nidaamkaas waxaa weeye waa cumlaad electroniya oo hadda yimid ama sarfi laali ama for x magacyo badan ayaa loo sameeyey lama ogola wuxuu soo geli yacni kulu qardin jara nafcan fahuwa riban amaah kasta oo soo jiida danaysi waa ribo ama waa baatil lama ogola leanna qofka nimankan samaasirada ah ee foraxiska ku shaqaynaya marka ay raqamka kuu qorayaan labaatan kun oo dollar ay kuu diiwaan gelinayaan adiga waxay kaa rabaan macaash ninkan waxbuu ku deyminaa lacaguu ku deyminaa hadhowna macaashuu kaa rabaa bercentage uu kaa rabaa boqolkiiba inaad dib ugu soo celiso marka lama ogola walow sharadda hadduu shardiyo saxiixan radda saxiixin saxiix in la soo celinayo can mukasarin mukasarkii lacagtii mukasarka ahay oon qiimo joogin xaggeeda laga soo celinayo ow ziyaadatan ama ziyaada hadduu shardiyo badala ziyaadu shardiga baatil aw amase ajalan ama wuxuu shardi ka dhigay muddo muddadii qofkan ma rabo asagaa ku danaysanaya waa muddo asaga danaysi ah walxaal lahu lilmuqridi qofka wax deyminayana fiihi fi lajali muddada dhexdeeda qaradun dan uu ka leeyahay muddada waa muddo danaysi uu ka wado muddo dar ilaahiya ma aha muddo khayaano iyo danaysi wuxuu ula jeedo badala haddaan muddada qarad uusan ula jeedin dee deynka dhani mudduu ku dhisan yahay haddaan danaysi loola jeedin deynka dhanaa muddo ku dhisan haddaan danaysi loola jeedin oo maalan qofka haddaad tiraa boqol dollaran ku deymiyey bishaana ii keen ramadaanka ama shawaalka ii keen oo loola jeedo ajalka iska caadiga ah oo dabiiciga ah dhib ma laha waa saxiix laakiin waxa kitaabku diidayo waxaa weeye ajalan wuu shardiyey muddo walahu shaksiga deynka bixinayana fiihi fi اlajali ajalka muddada uu qabanayo karad inuu ku leeyahay dan dan uu ka wato oo danta uu ka wato maxay tahay kaan yaruddahu bacda shahri wuxuu leeyahay bilka bacdi ii soo celi deynka likhawfi nahbin ow naxwihi wuxuu ka baqahayaa xilli boob ahaa lagu jira marka lacagtan wuxuu u fogeynayo muddada waxaa weeye haddii bil ka sokay uu dhihi lahaayo lacagtii dib loo soo celiyo ama lagaa dhacaa u isleey kanu marka lacagta ha sii difaaco wey isaga isaga lacagta ha sii difaaco xilli boobaa lagu jiraa wuxuu isleey lacagta ma hin kartid bal u fiirso kitaabka tusaalaha wuxuu kaaga soo qabtay adnaa qarad muraadka midka ugu yar uu ku mihaaliye sheekh muraadka midka ugu yar muxuu tahay xilli boobaa lagu jiraa xilli dagaalaa lagu jiraa markaasaad waxaad ku tiri boqolkan dollar waa ku deemiyey laakiin bisha ramadaan ha ii keeni bisha ramadaan ha ii keeni qalbiga maxaa kaaga jirta bisha ramadaan dagaallo iyo tuugo iyo balaayaa guryaha usoo dhacdo dadka maaragtaa baaranaysee waxaan kaa rabaa inaad ii keento bisha muxaramka ii keen muddada aada qabanayso oo muxaram aada leedahayna ilaahay wuu kula ogyahay danaad ka wadata dan daneystaad karta waa baail baail ow amase sharadda wuxuu shardiyey rahnan ow kafiila rahanuu shardiyey ama wuxuu shardiyey kafiil saxa deynkaasi waa ansixi oo maalan qofki wuxuu yidhi kunkan dollar waan ku deymiyey bishardi laakiin si fiican kuma aaminsaniye rahan isii oo haddaad deynka ii keeni weyso aan sii iibsado rahan ii keen waa saxiix wey taas waa wahiiqa iyo kalsooni wey wahiiqo wey ama kafiiluu shardi ka dhigo wuxuu yidhi kun dollar waan ku deymin laakiin haddaad ii keeni weyso qofaan u qabsado oo la yaqaano ganacsado ah qof ganacsadaa ii keen oo hadha waan kuletiga ku dhego ii keen waa saxiix wey waa wahiiqo wey wahiiqo wey taas wayumlaku waa la milkiyaa almuqradu shaygii la amaahiyey bilqabdi gacan ku dhigis ayaa lagu milkiyaa hadduu qibdoodo bis waa milkiya wuxuu ku leeyahay sheekhu shaygii la deymiyey qofkan wuxuu ku milkin karaa inuu qibdoodo boqolkii dollar markuu gacanta kaaga dhigo bis milkigiisay gashay hadduu doono wuu sadaqaysan karaa hadduu doono waxbuu ku iibsan karaa waa xoolihiisii oo xalaala xoolihiisii oo xalaala walilmuqridi qofkii wax amaahiyey wuxuu iska leeyahay alrujuucu laabasho fiihi fi lqardi amaahdii waa ka laaban karaa maa muddadii daama uu shaygii daa'im yahay baaqiyan mid baaqiyaba hadduu shaygii daa'im ku yahay bimilki almuqtarid qofkii amaahda qaatay milkigiisii hadduu shaygu baaqi ku yahay isii uu dhihi karaa iisoo celi masaladan maxaa loola jeeda masalada ulajeedada waxaa weeye boqolkii dollar qofku waa milkiyey wuu qibdooday oo milkigay isii gashay qofkii boqolkan dollar qofkan deemiyey wuxuu dhihi karaa war iisoo celi dibaan u xisaabtamay xilligan deyn ma bixin karto isii boqolkii sharcigu waa u ogolya laakiin sharcigu ma dhahay leanna waxaa weeye qardiga cuquudda laasimkaa ka mid ma aha alqardu laysa min alcuquudi laazima amaahda ama deynku ka mid ma aha heshiisyada kalifaya lagama bixi karo heshiisyada ah kuma jiro labada darafba waxaa weeye waa jaa-isu darafayn labada daraf way u bannaan tahayo kan isaga nafsadiisa markii boqolkii dollar la deymiyo boqolkii dollar gacanta u soo galay wuxuu dhihi karaa war iga qabso deyn oo dhanba maba rabo waa ka kaaftoomay deyn oo dhanba waa ka kaaftoomay iga qabso uu dhihi karaa ninkan isagana milkiilaha oo boqolkii dollar laga deysay isaga wuxuu dhihi karaa markii la milkiyey kabacdi war waa fikerayay isii boqolkaygii dollar marka wuxuu ka mid yahay heshiisyada jaa-isatu darafayn ah oo labada dhinacba ay ka tanaasuli karaan ama ay isku celin karaan ayuu ka mid yahay wallah subxaana wa tacaala